إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada wararka alfurqaan weerar khasaare dhaliyey ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobolada shabeellada hoose banaadir iyo jubbada hoose waxay kula beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare sababay oo laba habeen ka hor lagu qaaday ugandheeska heysta diigaanka shalambuud ee shabeellada hoose askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho si bareer ah ugu dilay wiil dhallinyaro ah calowajiis oo u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ku taliyey in la bedelo manaahijta waxbarashada ee dugsiyada qur-aanka kariimka iyo iskuullada lagu barto culumta shareecada islaamka afdub ka dhan ah dhallinyarada soomaalida ayaa ku soo badanaya magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah raggii afdubtay markab laga lahaa dalka bangaladesh isbaarooyin ayaa mar kale lasoo dhigay diigaan ka tirsan gobolka hiiraan kuwaasoo sababay caqabada hor leh maktabka caafimaadka ee maamulka islaamiga higedo ayaa baaritaano caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan tuulo barwaaqo ee ka tirsan gobolka gedow موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan weeraro khasaare dhaliyey ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobolada shabeellaha hoose banaadir mandheere iyo jubbada hoose waxay kula beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka warkaasi war kale oo ku aadan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo weeraro khasaare sababay ee lagula beegsaday ciidamada shisheeye shabeellaha hoose waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro isugu jira dagaal toos ah iyo qaraxyo waxa ay la beegsadeen isbaaro u taallay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday islamarkaana isbaarada u taallay ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano buurta caligodoy ee xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley khasaare kala duwan ayaan halkaa ka soo gaaray ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii isbaarada u taallay ayaa lagu dilay goobta qore a k forty seben ah iyo booshkiis ah ayayna halkaa ku furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xerada ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin magaalada buulomareer tiro madaafiic ah ayaa waxa ay ku hoobatay gudaha xerada waxaana la arkaya dab hawada isku shareeray kadib markii madaafiicdu ay ku dhacday taas oo ka markhaati kacaysa inuu gaaray khasaare kala duwan isla shabeellada hoose shalay gelinkii dambe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka lamber lixdan waxaana qarxaas lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ay xala ka fuliyeen gudaha degmada afgooye waxaa lala beegsaday isbaaro ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamada isbaarada u taallay halkaa sidoo kalena sideed kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo laba ka mid a la sheegayo inuu dhaawacoodu yahay mid garaab ah weli waxaynu ku jirnaa wararka ku saabsan gobolka shabeellada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar laba habeen ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka shalambood waxaana weerarkaas ku dhintay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda halka sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen diyaarad helikobter ah ayaa kusoo degtay xerada ciidamada shisheeye taas oo halkaa ka qaaday ciidamada dhintay iyo kuwa dhaawacmay dhanka jubbada hoosena ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay tiro madaafiica ku garaaceen garoonka magaalada kismaayo halkaas oo ay ku sugan yihiin shisheeye kala duwan madaafiicda ayaa waxa ay ku hoobatay gudaha garoonka waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen xere ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka dhamase dagaal culus ayaa halkaa ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa kenyaatiga waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada dowladda kenya askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho si bareer ah ugu dilay wiil dhallinyaro ah warkaasi waxaa ka waramaya farxaan cali cabdulaahi dilkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho askariga ayaana si bareer ah waxa uu xabadda ugu dhuftay wiilka dhallinyarada ah kaasoo lagu magacaabi jiray cabdiqaadir axmed xuseen aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa sheegay in horey wiil laga dilay ehelkooda ilaa iyo haddana aysan helin wax cadaalad ah waxa uu dhanka kale sheegay in la burburiya qaybo ka mid a gurigiisa isagoo ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen ayuu yidhi to cadaalad wiilkayga u baahanahay cadaaladaan u baahanahay aniga weli waxaan ahay ninka Axm- axmed doolo ayaa ilma adeernaya dowladdan cadaaladii axmed doolona meeshay marsiisaba ognahay aniga tiyeed waxaan u baahanahay idina in cadaalad aan helo caawa gurigeyga waa la jijibshay oo albaabadiis dhan way jaban yihiin dhagax ayaa lagu dadaaliyey wiilkaygaa dirtaa waa meed isbitaal midoonu yaalaa mana duugaya ilaa cadaalad aan oga helo marka dhibkaasaa igu dhacay wiilkayga wiil hadda soo baxayo oo ah mustaqbal leh hadduu dugsi wuxuu u fariisan rabay muxuu ahay u geli rabay eh, sanadkaana wuxuu galay muxuu ahay konfoor marka nin mustaqbal lahay u ahay marka dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in cadaalad wiilkayga loo raadiyo cadaalad in loo raadiyo aan codsanayaa insha allah ma ahan markii ugu horreysay oo askarta dowladda federaalka dhibaatooyin u geystaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho cali wajiis oo u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa ku taliyey in la bedelo manaahijta waxbarashada ee dugsiyada qur-aanka kariimka iyo iskuullada lagu barto culumta shareecada islaamka tafaasiil ku aadan warkaasi zakariya cumar ayaa soo jeedinaya cali wajiis oo ku caanbaxay difaacidda dowladda federaalka islamarkaana ka mid ah wadaad xumayaasha u fatwooda ayaa waxa uu kula taliyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha in manaahijta waxbarasho ee dugsiyada qur-aanka kariimka iyo iskuullada dalka laga saaro fikirada uu ku tilmaamay argagixisada waxayna arrintan siday aaminsan yihiin aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed qayba ka tahay dadaalada ay wadaadada u fatwooda dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha isku garab taagayaan fikirka reer galbeedka iyo yahuudda ay ku doonayaan in dalalka muslimiinta looga hergeliyo manaahij waxbarasho oo ka hor imaanaysa diinta islaamka arrinkan oo ay tilmaameen in ujeeddada ka dambaysa ay tahay in bulshada muslimiinta dhexdooda laga helo jiil islaamnimada ka sita magaca oo keliya inay dowladda iyo culummadu ay wada shaqeeyaan oo manaahijta dugsiyada iyo isgoolada iyo dugsiyada qur-aanka kulli laga nadiifiyo fikir kasta oo argixisnimo abuuri kara laga ilaaliyo qodobkaas muhiim waaye halkan waxaan rabaa inaan ishaaro ee, dad waxaa jira iyaga laftooda xagjir ah oo isku dayaaya inay tayaaraadka si isaga hor keenaan culummada oo ay ugu shaqeeyaan dadkaas cadowga laftooda inay siraac ka dhex abuuraan culummada dhexdooda oo ay farta inay isku fiiqfiiqaan mana aha markii ugu horreysay cali wajiis oo ka mid ah wadaadada u fatwooda dowladda federaalka uu u gafay diinta islaamka balse waxaa dadka soomaaliyeed ay xusuustaan hadalkii hadda ka hor uu yidhi oo ahaa in qur-aanka aan loo soo dejinin in lagu maamulo bulshada muslimiinta afduubka ka dhanka dhallinyarada soomaalida ah ayaa ku soo badanaya magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka liubolis ee tababartay dowladda xabashida itoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay sare u qaadeen afduubka ka dhanka ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida itoobiya maleeshiyaadka liubolis ayaa kolkii hore waxa ay dadka ugu daadan jireen guryaha balse hadda waxa ay samaysteen maleeshiyaad kale oo bastoolado iyo afxir wata kuwaas oo qofka halka uu joogo u tagaya una sheegaya inuu soo raaco haddii uu qofka isku daya inuu diidana ay dilayaan shabakadan ayaa waxa ay leeyihiin xabsiyo ayaga u gaar ah oo ay geynayaan dhallinyarada ay ka afduubteen deegaanka kadib markii ay xabsiyada qarsoodiga ah ay geeyaan dhallinyarada ayay maleeshiyaadkan u geystaan tacdiib iyo jirdil xooggan waxa ay leeyihiin in ka badan kow iyo labaatan xabsi oo ay ku tacdiibiyaan dadka maleeshiyadan ayaana majaraha u haya shan xubnood oo lagu kala magacaabo abuukar cabdiraxmaan xuseen qaasim iyo shariifka sargaalka ugu daran ee jirdilka iyo tacdiibka u geysta bulshada deegaanka ayaa lagu magacaabaa shariifka sannadihii dambe magaalada jigjiga ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa waxaa kusoo badanaya afduubka iyo dilalka qorshaysan ee loo geysanayo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasi maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah raggii afduubtay markab laga lahaa dalka bangaladesh warkaasi waxaa inoo haya maxamed muudi booliiska maamulka puntland ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah raggii ka dambeeyey afduub loo geystay markab laga lahaa dalka bangaladesh kaas oo laga qaatay lacago madax furasho ah booliiska puntland ayaa sheegay in magaalada eyl ee ay ku qabteen mid ka mid ah kooxdii afduubatay markabka islamarkaana xabsiga loo dhaadhiciyey sawirka qof wejiga looga furay humaag ayuu booliiska puntland baahiyey isaga oo ku sheegay in uu yahay qofka gacanta ku soo dhigeen markabka m v cabdullah ee laga leeyahay dalka bangaladesh ayaa laga afduubtay xeebaha soomaaliya waxaana la sheegay in bishii abriil ee sanadkani laga qaatay lacag madax furasho oo dhan shan milyan oo doolar ah mahadsanid muudi isbaarooyin ayaa mar kale lasoo dhigay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan kuwaasoo sababay caqabada hor leh zakariyo cumar ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya deegaanada dhaca duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa tilmaamaya in inta u dhexaysa matabaan iyo beledweyne mar kale isbaarooyin hor leh lasoo dhoobay arrintaas oo saameyn adag ku yeelatay ganacsatada iyo gaadiidleyda adeega qutal daruuriga ah geysa magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka waxaana laga dareemay dhibaatada isbaarooyinkan suuqyada magaalada beledweyne iyadoona maciishada ay cirka isku shareertay islamarkaana gaadiidleyda wadooyinkaasi ka howlgala ay ku dhawaaqeen shaqo joojin ay u sababeeyeen isbaarooyin xaddhaaf ah oo lasoo dhoobay deegaanadaasi mana aha markii ugu horreysay oo gaadiidleyda ka howlgala magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee isku xira ay cabasho ka muujiyaan isbaarooyin xaddhaaf ah oo askarta maamulka hirshabelle iyo ciidamada macawisleyda ah ay soo dhigteen deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi kuwaas oo ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan gaadiidleyda isticmaalaha wadooyinkaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntii maktabka caafimaadka ee maamulka islaamiga ee gedo ayaa baaritaano caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan tuula barwaaqo oo ka tirsan gobolka gedo warbixinta warkaasi waxaa eegaya cabdiraxmaan beder iyadoo lagaanba qaadaya lagu dadaala ka warqabka caafimaadka bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ee gedo gurmadda caafimaad gaarsiiyey dadka ku dhaqan tuula barwaaqo ee gobolkaasi waxaa dadka shacabka ee halkaasi kuna lagu sameynayay baaritaanno caafimaad iyadoona la siinaya daawooyin lacag la-aan ah dadka deegaankaasi ku dhaqan ayaan uga faa'idaystay sida ugu habboon iyagoona laga dareemayay siday ugu baahi qabeen gurmadkan caafimaad mar ay dadkani warbaahinta la hadlayeen ayaa waxay sheegeen in laga daweeyey xanuuna in badan la daalaadhacayeen allah fadligiina ay maanta daawooyin iyo baaritaanno lacag la-aan ay ka heleen maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ee gadow waa kuwani qaar ka mida dadka ku dhaqan tuula barwaaqo oo si aada u soo dhoweeyey howsha waxtarka leh ee uu u qabtay maktabka caafimaadka ee wilaayadaasi waxaan joogaa tuula barwaaqo waxaa maanta dawo noo qaybinhayo ilaahay baa ku mahadsan maktabka caafimaadka walaayada gobolka gado alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa isugu yimid meeshaan dad ka badan boqol iyo konton qof ilaahay subxaana watacaala haka ajarsiiyo waxayna soo gaarsiiyeen walaalahana ku ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo annagana allaha nagu caafiyo alxamdulilah maanta waxaa noo imaada walaayada caafimaadka ee gado waxay noo qaybiyeen daawooyin kheyr alaansi waa u duceyneynaa xanuun badan oon dareemaynayo daawadoodina hadda waan helnay alxamdulilah ilahay daawo noqday ayagana ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu kabo waxaan ka qaad maktabka caafimaadka daawatan yalo fiican waxaan dareemayey xanuun fara badan walaalo tuula barwaaqaada joognaa maktabka caafimaad daawayna siinayaan jaahidiinta waa u dacaynaynaa meel kastoo joogaan ilahay kor ha ka yeelo qaar ka mida dadka ayaa iyaguna waxay wilaayadii islaamiga ee gado ka dalbadeen in in badan loogu soo celceliyo baaritaanadan caafimaad ee lagu sameeyey bulshada meesha waxaa ka dhacay waxaan la koobi karin ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi wain tacuduu nicmatallahi laa tuxsuuhaa nimcada ilahay haddaad koobtaan ma tiri kartaan awalan ilahay baan mahadinaynaa ilahay idin barakeeyo islaamkaas kulli makaanin joogana cadowga allah ka qabto aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay qaybta caafimaadka walaayada gado aad iyo aad uga faa'iidaysanay waan soo dhaweyneynaa walaayada waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaan naloo soo celceliyo dhammaan umarada xarakada shabaab mujaahidiin arrintaas inay nagu soo celceliyaan qaybta gado aad iyo aad ay nagu soo celiyan waan codsanaynaa ilahay idin barakeeyo gaar ahaan meesha tuulo barwaaqo ha nugula soo celceliyo waan codsanaynaa ilahay idin barakeeyo gaaladana ilaha jebiyo diinta ilahayna allaha kor yeelo fi kulli makaanin
maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu in badan sameeyey gurmada caafimaad oo uu dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ku baarayo kuna siinaya daawooyin lacag la-aan ah taasi oo ka mid ah howlaha wanaagsan ee uu maktabkani ku dhaqaaqay guud ahaan warkii alfurqaan dhegeystayaal waa nageynta